arkaysan caradii baalladii caraday ku aratuurteen caraday nagala baxeen way gateen caraboorkaas ay ujeedaan ku shubeen meesha caraguduudaas oo dhoobada isku beddeshay cid noo maqanna male gaadiidka lacagta dhismada waa laga qaadaa meel kasta lacag baa looga qaadaa dukaanladii waa laga qaadaa lacagta dhismada cid wax loogu qabtana male cid wax noo maqanna male ilaahay ahayn waxaan ka codsanaynaa maamulka koonfur galbeed inuu arrintan wax ilgaar u yeesho magaalada waa tan waa bullaacad cid u maqan male ilaahay mooye waa bullaacad baabuurtii maanta waa ga wajiida waa ujeedaa waxa halkaa laamika baa ku jira dameerka isku wajiid waan dhiinaa ku arkaa ininka dawriyaashadeeda
soomaaliya meesha gobolka shabeellada hoose degmada afgooya ugu dhaqaalaha badan waay cid kasta oo timaadana inay wax ka qaadato nugu cid wax geliso waan waayna ganacsato haddaanna qof kastoo yimaada lacag uu kaa qaadaa waxa inuu kuu geliyo diyaarku maaha marka waxaan maaragtaa dadka soomaaliyeed u sheegaa degmadan ina cid wax ka qaada nugu cid wax gelisa la waayo sidaas daraaddeed inay ayaga isku tashtaan oo ilaahay ay tala saartaan oo cid ay ku tashanaya midna ayna jirin
maanta waxaa u taaganahay kolley wax caal saaran maaha waa wax waadaxa maftuux waay sababtoo ah degmada afgooya gaadiidka meel ay ka galaan meel ay ka baxaan way waayeen ganacsigii iyo gaadiidkii iyo caanihii iyo qudaartii saakay waxay taagan tahay bannaanka la geeya waa arkaysaa baabuurta meel walbay taagan tahay xiligaa lagu jiidaa gacantaa lagu riixaya dhibaatooyin keenta waa fahmi kartaan wax qabad la'aan degmadii wax qabad la'aan ayay ka qaylinaysaa saaka gaadku waxay loo qabtaan koonfur galbeed iyo waxay qusaysay dhibaatada ka jirta gudaha hore indhaha loo furta